أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa suuratu alanbiyaa aayadda ugu horeyso suuraddan magacan nebigaa ku magacaabay sala allahu calayhi wasalam oo suurad suurado badan oo suuratu lisraa iyo ay ka mid tahay iyo suuraddan suuratu lisraa iyo suuratu alanbiyaa iyo suurado kale uu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam marka ayaa waxa uu yidhi huna min alcitaaqi اlwal waa qur-aankii hore usoo degay wahuna min tilaadi yacni ibnu mascuudan ujeedaa ayaa marka wuxuu yidhi waa huna min tilaadii waa maalkaygii hore oo aan helay oo asalka ahaa marka cabdullaahi bn mascuud baa wuxuu ku magacaabay magacaas oo wuxuu yidhi suurat اlanbiyaa mutaqarir inay ahaydna ayaa muuqdo oo sidaa inay markaa aada u saxaabada dhexdooda ay aada mutaqarir uga ahayd sababka marka suuratu lambiyaa loogu magacaabayna waa iska waadixo waxay tahay ambiyo badan ayay suuradda ka waramaysaa kurbo iyo shiddo ay qabatay ay ku dhacday oo mid kasta rabbigii u qeyshaday qisadii nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi nuux iyo luud iyo nabiyullaahi ayuub iyo yuunus iyo zakariya iyo dhammaan qisaskooda wax kamida ayaa suuradda ku jiro sidaas ayaa marka suuraddu suuratu alanbiyaa ay ugu magacaaban tahay waa suura makiya sida aharka ibnu mascuud ka muuqato ee uu yidhi min alcitaaqi aluwal waa qur-aankii mar hore soo degayoo ugu horreeyey qur-aankii soo degayay marka waa maki ayb suura makiya weeyaan wixii marka qur-aanka makiga uu ka hadli jiray ayay ka hadlaysaayoo marka horeba wuxuu ku bilaabmayaa inkaarkii iyo diiditaankii kufaaru quraysh nebiga ay kala hor yimaadeen nubuwada iyo macaanida ku jirta ayay suuraddu aada u kala bixbixinaysaa doodo fara badan iyo xujaj badanna waa ka way ku keenaysaa mushrikiinta korkooda marka allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim iqtaraba linnaasi xisaabuhum iqtaraba waxaa dhowaaday linnaasi dadkii waxaa kusoo dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii walxaal ayay xisaabtu kusoo dhowaatay hum iyaguna fii kaflatin hilmaan dhexdiis ay ku sugan yihiin mucriduuna kuwa sii jeeda ay yihiin maa ya-tiihim u imaan maayo min dikrin ay dikrun dikri u imaan maayo dikriga oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday ama rabbigood xaggiisa uga imaan maayo dikriga oo muxdathin cusub soo dejintiisu ay cusub tahay ilaa haddii uu u yimaado istamacuu way dhagaysanayaan dikrigii wahum iyaga oo walxaal hum iyaga oo yalcabuuna iska dheeldheelayo laahiyatan xaal ay tahay midii yacnii hilmaansan tu hilmaansan ay tahay quluubuhum quluubtooda wa asaruu waxay siraysteen annajwaa faq iyo kood ayay siraysteen aladiina kuwii ayaa siraystay dalamuu dulmi falay yaquuluuna waxay dhahayaan hal haadaa maa haadaakan ma ahan ilaa basharun bashar un weeyaan ama hal haadaa kan miyaa-un ilaa basharun bashar maahe wax kala miyaa midkani basharka oo mihlukum idinka oo kale ah afata-tuuna ma u imaanaysaan asixra sixir miyaad u imaanaysaan walxaal antum idinka oo tubsiruuna u jeedo oo arkaya oo og miyaad sixir tegaysaan qaala wuxuu yidhi nebigii marka allah ka warramaya qaala wuxuu yidhi rasuulku rabbii aniga rabbigay yaclamu waa ogya uu waa ogyahay alqowla ayuu ogyahay hadalka fi samaa'i samada dhexdeeda xaal uu yahayna warkaa laga dhahay waalardi ardada dhexdeeda xaal uu yahay hadalku ayuu rabbi ogyahay waxa kor laga lagaga hadlaya iyo hoos waxa lagaga hadlaya wa huwa isagu rabbigay asamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan marka suuradda markaba waxay ku bilowdayba qaflada ay ku sugan yihiin dadka iyo saacaddu siday usoo dhowaatay marka allah wuxuu yidhi iqtaraba waxaa dhowaaday linnaasi dadka waxaa kusoo dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii baa kusoo dhowaatay waa qiyaamihii dhowaanshan hadda waxaa looga cabirayaa bani aadamku mar kasto cumrigiisu oo wax ka baxo saacadda uu sii dhowaanayaa mar kastoo adduunyada ay daqiiqad ku darsantaba saacaddii baa loo sii dhowaanayaa oo marka waxaa la yidhaahdaa kullu maa huwa aatin qariibun wax kasta oo imaanaya waa wax iska dhowba haddii ma maalan labaatan sano ballan la qabto labaatankaa sano waa la dheer tahay dadka marka hore laakiin mar walbo oo ay daqiiqad baxdaba labaatankii waa un loo sii dhowaanayaa labaatankii bay dadka usii dhowaanayaan wax kastoo soo socdo marka waa wax iska dhow nabiguna sala allahu calayhi wasalama waa kii yidhi buciftu ana wasaacatu kahaatayni aniga iyo saacaddii ayaa nala soo bixiyey sidaan anagoo isku ah labadaa farood say isku yihiin in kaadad latasbiqunii waxayba ku dhowaatay inay iga hormarto ayuu yidhi nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh isagii marka bictada nebigaaba waxay tahay iclaam waqtigu inuu dhowaaday tilmaamayo calaamaad badanoo nebigu uu sheegayna waa la arkay oo qiyaamihii marka uu ka tilmaamay kuwii waaweynaa baa dhiman kuwa waaweyn badankoodna marka ay imaadaan dawaamar towbo iyo iimaan uunan qofka anfacayninba ayb marka in loo diyaar garoobo oo qaflada laga kaco waayo iyo hurdada iqtaraba waxaa dhowaaday linnaasi dadkii waxaa kusoo dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii walxaal hum iyaguna fii kaflatin ay ku sugan yihiin hilmaan dhexdiisa waaba iska ilowsan yihiin mucriduuna ay sii jeedaan kuwa sii jeeda ay yihiin marka fii kaflatinna waa khabar mucriduunana waa khabar jumlada marka waawgu waa waab waawulxaal waa jumlo marka ibtida iyo khabar ka kooban labadan khabar marka mucriduuna waa khabarun bacda khabarin marka labadan khabar laakiin daahirka haddaad fiiriso waa iska soo horjeedaan kan hore wuxuu leeyahay fii kaflatin hilmaanayba ku jiraan midda dambena mucriduuna ayuu yahay waa sii waa ka jeedsadeenaa leeyihi marka qofkan waa hilmaansan yahay iyo waxaan waa ka jeestay labay kala tahay markuu hilmaansan yahay marka uu ka jeesanayo waa wuxuu og yahay ee lagu baraarujiyey ee uu kas uga jeestay waay kafladiina hilmaan bay sheegaysaayo marka icraadkii iyo kafladiibaa iska soo horjeedo culimada marka waxay ku tawjiihiyeen ama ay ku macneeyaan ee qaflay uga sugnaayeen iyo hilmaan markii hore markii la baraarujiyo oo hurdada laga kiciyo qur-aan lagu dul akriyana waab ka jeesanayaan qur-aankii oo ma soo jeesanayaan marka labay kulansadeen kafle oo awalkooda hore ay ku sugnaayeen markii la baraarujiyana jeesashay ku darsadeen labadaba marka iyagay tilmaan u tahay marka ayb maa ya-tiihim uma imaanaayo iyaga min dikrin ay dikrun minta mar hadday nakiro ay ka dambayso nafyina ay dhacdo jumlo manfiya dhexdeeda ay dhacdo waa zaa-ido waay oo xagga macn yacnii ciraabta marka macnuhu wuxuu noqonayaa maa ya-tiihim u imaan maayo min dikrin ay dikrun waa faacil marka xagga macnaha ayb ay dikrun dikri u imaan maayo dikriga oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday dikriga oo muxdathin cusub muxuu la cusub yahayna soo degiddiisaa cusub ee cilmiga alle iyo ogaalka alle iyo kuma cusba ee wuxuu ku cusub yahay nebiga sala allahu calayh waali wasalama iyo dadkan markaas maqlayo u cusub yahay ee kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuq maahan wax cusubna dabcan yacni makhluuq maahanoo cusaybkiisu waa dhinaca qofka hadba marka soo degitaankiisa iyo yaa markaa yacni yaa cusaybka uu ku dhacayaa ayb ay muxdathin inzaaluhu macno kalena culimada qaar waa ku macneeyaanoo waxay yidhaahdaan maa ya'tiihim min dikrin dikriga la sheegaayey cusub waa hadalka rasuulka sala alla ly slam oo xadiidka nebiga laga wadaayo waxa dadkan xagga rabbi uga imaanayo imaa waa qur-aan ama waa xadiid lianna wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa buu alla yidhi marka shayga cusub ee sifadan marka muxdathin wataa waa hadalka nebiga sala allahu calayhi wasalam macnahaasna waa la waa la milicsadaa imaam axmed isaga kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya wuxuu yidhaahdaa si kale u tawjiihiyey isagana wuxuu leeyahay waxa cusaybka waa akrinta nebiga ou akrinayo waa waxa cusub ayb ee kalaamullaahi sifo ilaahay leeyahay waa ma cusba iyada nacam ilaahayna weligii kama zuulin inuu hadlaayo nacam ee mud yacni cusaybku waxaa weeyaan marka akrinta uu nebigu akrinayo marka laba shay baa la kala saarayaa qur-aanka sidiisa iyo akrinteena innaga aan akrinayno innaga akrinteenna iyo waa ficilkeenna way nacam ficilkeennuna waa makhluuq maadaama aan annaguba makhluuq nahay wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna way nacam laakiin waxa aan akrinayno waa kalaamullaahi baa la dhahayaa nacam kalaamullaahina waa tilmaan ilaahay leeyahay makhluuq laguma tilmaami karo maxaa yeelay waaba lagu dhaartaa qur-aanka soo maha ilaahay baa lagu magan galaa acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq ayaa la yidhaha shay makhluuqana lama magan galo khaaliqa iyo sifaadkiisaa la magan galaa marka muxdathinta laba ictibaar baa marka ku jirta oo ictibaarka hadda ay aayaddu ku tilmaamayso waxa ay tahay marka qur-aanku innaga aan akrinayno alfaadeenna aan ku akrinayno yacni ficilkeenna iyo akrinteennu waa makhluuq innagayna raacsan tahay waa ficil annaga aan leenahay walidalika imaamu lbukhaari wuxuu yidhi qur-aankaa la akrinayaa markaasaa laleeyahay qofkaa waa cod fiican yahay waa cod macaan yahay kaasi waa cod xun yahay qiraa'adiisa ninkaani waa jaban tahay qur-aankaa jabanna lama dhahayo ogow marka waxa qiraa'adu waa jaban tahay marka laleeyahy adiga ficilkaaga waay nacam amaa maqruuga iyo waxa la akrinaya ma jabna waa kalaamullaahi nacam ayb sidaa marka aada culimada marka masaladaa aaday u bayaaniyeen waxayna ugu bayaaniyeen waa mas'alo ku tacalluqda tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddanna bacdi naas ayaa waxay u daliishadaan qur-aanku inuu yahay sida annaga naloo abuuray in loo abuuray isagana oo ilaahay uunan kasoo bixin tilmaanna uunan u ahayn waxayna qabsanayaan muxdathintaas wax cusub ayaa lagu sheegay ayay dhahayaan muxdathintusa waa inzaaluhu soo dejinta nebiga lagu dejinayaa ku cusub nebiga sala alla ly slam ee sifada ilaahay marna ma cusba iyada ayb maa ya'tiihim uma imaanayo min dikrin ay dikrun dikri u imaan maayo min rabbihim xagga rabbigood uga imaan maayo kaa oo muxdathin cusub soo dejintiisu ay ku cusub tahay ila istamacuuhu ilaa haddii uu u yimaado istamacuu way dhegaysanayaanoo waa maqlayaan hu dikrigii qur-aankii bay maqlayaan walxaal hum iyaga oo yalcabuuna iska dheelayo adduunyadoodii ku maman iyagoo marka qur-aankii dhegtooda ku dhacayaa iyadoo aan iyagoon danaynaynin oo iska ciyaaraya leanna shayga aada danaynayso aada baad u dhageysanaysaa laakiin shayga haddaad ama iska sheekaysanayso ama aada hawshaada ku jirto yacni ma danaynaysid waay laahiyatan xaal ay tahay midii lahwi ku dhex sugan quluubuhum quluubtoodu ay tahay tu lahwi ku sugan yacni laahiyatan ay haafilatan waay xaal ay tahay midii moog quluubuhum quluubtoodu ay tahay midii moog qur-aanka ayb laahiyatan marka waa wasfi quluubuhumtana iyadaa rafcisay ayb wa asaruu waxay siraysteen annajwaa faq iyo kood ayay siraysteen alladiina kuwii baa siraystay dalamuu dulmi falay shirkiga la yimid marka alladiinadan tarkiibka ama mowdica icraabteedu wa asaruu waawda ku jirtaa laga bedela ayb wa asaruu ladiina yacni wa asaruu waxay siraysteen mushrikiintii annajwaa faq ayay siraysteen alladiina kuwii ayaa siraystay waa ka bedelay sidaa marka waa lagu wadi karaa xagga maxalka marka waa ka marfuuc waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo alladiinada faacilba in laga dhigo wa asaruu waawda ku jirtana calaamatu jamcin inay iska noqoto luqatu akaluuni albaraagiif luqadii la dhihi jiray markaa ay ku socoto luqadaa marka luqa shaaday qaar ku tilmaamaan laakiin shaad ma aha oo waxaa weeyaan luqa aan markaa shaad ahayn asdi shanuu ah qoladaa carabta ka mid a ku hadlaan ficilka calaamatu calaamadii jamaca ama tatniyaday siinayaan faacilkiina marka gadaal ayay ka keenayaan marka wa asaru najwa aladiina kaasay ku socotaana waa la yidhi ayib aduu sidaa tiraa macnuhuun isbedeli maayo waxyaabo kalena way sheegeen tan intan un baan ku gaabsanaynaa beddelkan ku wadaynaa marka wa asaruhu waxay siraysteen annajwa faqa iyo kood ayay hoos u dhigeen asaradana min al addaadi bay ka mid tahay oo carabigu kelimaad waxaa ku jiro laba macno oo iska horjeeda tusaayo addaad ayaa la yidhaha marka wa asaruu way siraysteen waa noqon kartaa wa asaruu waxay muujiyaanna waa waa lagu macneeyaa labadaba ayb luqada carabiga marka luqad aada qani u ah waayo waxaa laga helayaa marka hal kelmad oo laba macnoo iska soo horjeedaba loo isticmaali karo ayb qarcigaana ka mida oo wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru-in aan soo marnay quru-in adhaarna waa lagu macneeyaa duhri xaydna waa lagu macneeyaa wa asaruu waxay siraysteen annajwa faq iyo kood aladiina kuwii ayaa siraystay dalamuu dulmiga falay yaquuluuna waxay dhahayaan marka hal haadaa hal haadaa kan ma yahay un kan miyaa ilaa basharun bashar maahay wax kale miyaa midkani basharka oo mithlukum idinkoo kale ah mooyaane wax kale miyaa midkani nebigay ujeedaan sala allahu calayhi wasalam iyaga marka waxaa ka dhaadhacsan ilaahay hadduu rasuul soo diraayo bani aadam ma soo diraayo iska dhaadhiciyeen ilaahay hadduu rasuul soo dirayo bani aadam lama soo dirayo iska dhaadhiciyeen sidaasuna sax ma ah ilaahay bashar buu soo dirayaa si ay basharka wax uga dhaadhiciyaan adiga malaa'ig iyo jinni midna waxba kaama dhaadhicin karo ayb markaasuu allah wuxuu leeyahay afatayaquuluuna waxay dhahayaan hal haadaa kan miyaa un ilaa basharun bashar mooyaane wax kale miyaa basharka oo mithlukum idinkoo kale ah marka bashar lama soo diro marka waa beenlow ayb hadduu mucjizo idinla yimaadana inuu nebi uu yahay idintusana afata-tuuna sixra sixray ku sheegayaan sidaasay uga fakar rabaan ayb marka hore nebinimadiisay shaki geliyeen bashar nebi ma noqdo haddii ay dhacdo inuu mucjizo ula imaadana waa sixir inay uga fakadaan ayay ku talagaleen afata-tuuna ma u imaanaysaan asixra sixir miyaad u imaanaysaan ood u tegaysaan wa antum walxaal antum idinka oo tubsiruuna u jeedo idinkoo arkaayo miyaad sixir u tegaysaan qaala rabbii iyo qur rabbii labadaba xarafkan waa la aqriyey qaala wuxuu yidhi nebigii rabbi aniga rabbigay yaclamu wuxuu ogyahay alqowla hadalka ayuu ogyahay hadalkii ayuu ogyahay fi samaai yani kaa-inan xaal uu yahay mid ku sugan hadalkaasi fi samaai samada dhexdeeda oo ay malaa'igtu hadlayaan waay waalardi xaalow dhulka dhexdiisa yacni uu yahay oo dadka dhulka ay ku hadlayaan waxaasoo dhan rabbigeen waa ogyahay rabbigey waa ogyahay war cabsada waa ilaahay baa warkiina maqlaya waxaana aada sheegaysaan qur-aanka inaad sixir ku sheegtaan kasii jeedaan wa huwa rabbigay asamiicu mid maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan bal qaaluu adgaahu axlaamin meel kale haddana ka baxeenoo bal ee qaaluu waxay yidhaahdeen adgaahu axlaamin haadaa kan oo qur-aanka ah adgaahu axlaamin riyo calowsaadkeed iyo qarowgeed waaye nin hurdayo wuxuu ku qarwo waaye bay leeyihiin waxaan bal ee iftaraa maxamed ayaa abuurtay hu qur-aankani hadalkani bal ee huwa isagu shaacirun waa gabyaa falyatinaa ha noola yimaado biaayatin mucjize ha noola yimaado kamaa ursila sidii loo diray alwaluuna kuwii hore kuwii hore rusushii hore sidii loogu soo diray mucjizo ay ula imaadeen ha noola imaado alla marka wuxuu yidhi maa aamanat ma rumaynin qablahum iyaga hortood min qaryatin min ahli qaryatin qaryo dadkeed maynan rumaynin iyaga hortood qaryada oo dadkeeda oo ahlagnaahaa aanu halaagnay afahum iyaga miyaa yu'minuuna rumaynayaan ma rumaynayaan waa iyaga laftooda haddaan mucjizo u keenno ayb bal qaaluu waxay yidhaahdeen adqaasu axlaamin bal waa xarfu idraab idraabku laba nooc waayo idraab intiqaali ah iyo idraab ibdaali ah labadaas u qeybsamaa marka hadal baa lasoo sheegayaa bal ayaa imaanaysa bal macnaheedu mathalan waxaad tihi jaa-a zaydun zayd baa yimid bal camrun marka aada leedahay zayd baa rabtaa warkii ahaa inaad ka takhallusto bal ee zayd maba imaanin idraab oo markaa ibdaaliya waayo zayd ma imaanina camrun waayo ninka yimid mararka qaarna idraabku wuxuu noqdaa intiqaali kii hore ma burinaysid laakiin waa kasoo wareegaysaa wax kalead usoo wareegay iyaga marka warkoodan waa idraabun intiqaaliyun hadba waxbay nebiga ku tuurayaan sala allahu calayhi wasalam ayb marka waxay leeyihin mar waxay leeyihin qur-aanku waa calowsaad iyo qarow mar isagaa samaystay bay dhahayaan mar waa shaacir bay leeyihiin hal hal qof oo iyaga ka midaana dhahayo maahan inay koox iyo koox iyo koox iskhilaafsan ay yihiin halkooda nin ayaa intaa isku mar isu maraya marka waa wareersan yihiin waay macnaha marka bal kadabuu bilxaqi lamaa jaa-ahum fahum fii amrin mariij arrin isdhex yaacsan bay ku dhex jiraan ayb macnaha marka idraabku marka waa intiqaali marba waxbay usoo wareegayaan waa shaacir waa kan waa kan kulligood marka mid ay burinayaan male inay ku wada sheegaan bay rabaan waa wareersan yihiin marka bal e qaaluu waxay yidhaahdeen huwa qur-aanku ama hada kani qur-aankani adqaasu axlaamin ama nebiga warka uu sheegayo adqaasu axlaamin riyo calowsaadkeed waa iyo qarowgeed marka qarow qof markuu hurdo uu qarwayo hadal isku toos toosan ma sheegayo qur-aankan sidan u nadmisan oo yacni sidan u taxan oo yacni cilmigan uu ku jiro aadka u xeel dheer uu ku jiro ee iyagiiba ay la imaan waayeen ee la yidhi hal suurad keena toban keena isagoo kale la imaada ay keeni waayeen oo iyagiiba ay ka caajiseen inay yidhaahdaan qarow waaye maxay noqoneen waa niman marka iska hadlaayo oo xujo beelay waay marka bal ee waxay yidhaahdeen iftaraa wou abuurtay moxamed hu qur-aanka isagaa samaystay oo iska abuurtay ee hadduu abuurtay idinka maxaa u abuuran kari la-adihiin marka fasaaxo idinkaba waa leedihiin bal ee huwa isagu shaacirun waa gabyaa ayay yidhaahdeen weligiina nebigu ma gabyin sala allahu calayhi wasalam falyatinaa hanoola yimaado biaayatin aayad ha noola imaado kamaa ursila alwaluuna ityaanan la imaansho mithla irsaali lwaliina kuwii hore soo diridda lasoo diray oo kale la mid ah ayb maada iyo wax ka dambeey masder baa lagu awilayaa mawsuuf baa loo soo qadaraya isagana sifa u noqona marka ayb maa aamanat ma rumaynin qablahum iyaga hortood min qaryatin min ahli qaryatin dad qarya qaryo dadkeed maynan rumaynin iyaga hortood yani min qaryatin qaryadu iyadu wax ma rumaysee dadkeedaa loo jeedaa marka maa aamanat qablahum min qaryatin ahlu qaryatin qaryo iyo magaalo dadkoodii ma maynan rumaynin iyaga hortood yani dadkii taa qaryada dadkeeda oo ahlagnaaha aanu halaagnay afahum iyaga miyaa yu'minuuna rumaynayaan ma rumaynayaan waa iyaga marka istifhaamu istibcaadin wa inkaarin yani marka waxay tahay haddii loo keeno mucjizo kuwii iyaga ka horreeyey inta mucjizo loo keenay bay rumey waayeen waanan halaagnay kuwaan ma rumaynaya marka iyaguna ma rumaynayaan waaye laakiin kuwaan ma rabna inagu inaan halaagno waxaan rabnaa iyaga qaarkood inay islaamayaan aan ognahay ilmaha ay dhalayaanna yaa islaamnimo iyo dhabarkooda in dad muslimiina ka imaanayaanaan ognahay saa darteed u keeni mayna marka mucjizo iyaga ay dalbadeen maa aamanat ma rumaynin qablahum iyaga hortood min qaryatin min ahli qaryatin qaryo dadkeed maynan rumaynin qaryada oo ahlagnaaha aanu halaagnay dadkeeda afahum iyaga miyaa yu'minuuna rumaynayaan ma rumaynayaan wamaa arsalnaa qablaka ilaa rijaala nuuxii ilayhim fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun tii dambe waa laga soo jawaabay falyatinaa biaayatin maa aamanad baa looga jawaabay maa haada hal haada ilaa basharun milukum ayaa hadda laga jawaabaa marka wamaa arsalnaa ma dirin qablaka adiga hortaa nebi moxamedow ilaa rijaalan rag un baan diraynay niman kuwaa oo nuuxii aanu u waxyooneynay ilayhim xaggooda fas'aluu su'aal ahla dikri fas'aluu su-aala ahla dikri dikriga kuwa u saaxiibka ah weydiiya oo su-aala in kuntum haddii aad tihiin idinku laa taclamuuna kuwaan waxba garanaynin hadaydnan idinku wax ogeyn wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin hum iyaga rusushii jasadan kama aanan yeelin jasad ayb ayb jasadka oo laa ya'kuluuna aan cunaynin adطacaama cunto aan cunaynin kama aanan dhigin ee bal waxaanu ka yeelnay jasad kor ayaanu u samaynay oo markaa yacnii wax cunayaanu ka dhignay ee jasad aan wax cunaynin kama aanan yeelin wamaa kaanuu maynan ahayn khaalidiina kuwa waarayana ma ahayn oo dhimashaduna way qabanaysaa rususha ayb jawaabtii marka in ilaahay uu bashar soo diri karo ayaa halkan marka alla uga hadlaya oo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa ma dirin qablaka adiga hortaa ilaa rijaalan rag un baan dir ayaanu diraynay ragga oo nuuxii ilayhim aanu u waxyooneynay malaa-ig ma soo diri jirin rag baan soo diri jirnay bani aadam bay ahaayeen laakiin waxyiga ayay dheeraayeen ayb fas'aluu weydiiya oo su-aala ahla dikri dikriga kuwa u saaxiibkaa laba macnaa ku jiro ahlu dikriga macna wuxuu yahay yahuud iyo nasaaro weydiiya haddaad mushrikiin tihiin idinku haddaydnan waxba garanaynin yahuud iyo nasaaro weydiiya iyagaa nebi iyo wax ka yaqaana iyo rusule rusushoodu iyay ahaayeen weydiiya bashar in rasuul ou noqon karana bal su-aala oo weydiiya iyaga maxaa sidaa loo leeyahay marka yahuud iyo nasaaro waxaa loo su-aala maxaa loo dhahayaana waxaa loo dhahaya waxay tahay ee haddii la dhihi lahaa weydiiya asxaabteyda su-aala hadduu nebigu dhihi lahaa ama la dhihi lahaa muslimiinta weydiiya ee dagaal baaba kala dhexeeya nin marka nin kasoo horjeeda soo markhaati ugu noqonaya markhaati kuma noqon karo korkiisa maadaama iyagiibaa marka meel waa loo seeto dheereynayaa xujadaa la rabaa in lagu oogo waxaa la leeyahay yahuud iyo idinka waxaa idinka dhexeeyo cadowtooyada aada u qabtaan nebi moxamed sala alla ly slam yahuudna waa inkireen nebi moxamed idinkuna waa inkirsan tihiin bal nimankaas inkirsan weydiiya rasuul rusushii hore inay ahaayeen malaa-ig iyo inay bani aadam bashara ay ahaayeen idin iyagaad ku qancaysaan waayo macnaha ma dabcan dad asxaabta iyo nebiga iyo markhaati waa ku noqon karaan korkooda dadkani laakiin xujadaa lagu oogayaa ayib meesha hore ay yidhaahdeen kamaa ursila alwaluunana inay rususha yaqaaneen oo in rasuul ou ji rusul jiri jirtayna waa laga fahmaa warkoodaas wamaa marka alla wuxuu leeyahay fas'aluu su-aala ahla dikri dikriga kuwa u saaxiibka cilmiga oo kutub hore iyo waxbaa iyagu ay haysteen xoogaa aqoon ay lahaayeen marka dadkaa weydiiya baa la dhahayaa marka in kuntum haddii aad tihiin laa taclamuuna idinku inaydnan garanaynin iyaga su-aala oo ee dadkaas aada weydiinaysaana dad hadda nebi moxamed asxaabtiisiina maaha dad gaar u jecel oo maxabo u qabana ma aha inkaarka iyo inkiridda iyo kufriga idinkay idinkala mid yihiin laakiin xoogaa cilmi bay idin dheer yihiine bal iyaga su-aala wey mararka qaar qofka markaad rabto inaad xujada ku oogtid meel aada is leedahay waa ku qanacsan yahay inaad wax uga keentaa fiican intaad uga keeni lahayd meel uu markiiba ku dhihi karo maya kaas waa beenlow ayb wamaa jacalnaahum ma anan wamaa jacalnaa maka yeelinoo kama anan dhigin hum rususha jasadan kama anan dhigin jasad jasadkuna wuxuu ku dhacaa wax wax cuno iyo waxaan wax cunin labadaba waa ku dhacaa oo hadda maalan derbigan ama qaabka u samaysanya waa jasad oo waxaa la leeyahay xaa-idun mujasad waxaa loo sameeyey qaab ayuu leeyahay iyo shayb ama shakli ayb wax wax cunana jasadka waa lagu itlaaqaa marka alla wuxuu leeyahay rusushu waxaan ka dhignay jasad wax cuno ee kama aanaan dhigin jasad aan waxba cunaynin kama aanaan dhigin suurat lfurqaanna waxaan ugu tegi doonaa inay yidhaahdeen waqaaluu maa lihada rasuuli yaأkulu الطacaama wayamshi fi laswaaqi bay waa maxay rasuulkan cunto iska cunaayo suuqa wareegayo iska shaqaysanayo maxay tahay bay dhaheen markaasuu alla yidhi wamaa arsalnaa qablaka min almursaliina ilaa inahum laya'kuluuna الطacaama wayamshuuna fi laswaaqi waa cunaayeen suuqyadana waa soconaayeen oo tijaaradooda iyo hawshooda ayay wateen ayb wamaa jacalnaahum maanan ka dhigin kama aanan yeelin jasadan jasad kama aanan yeelin rusushu jasadka oo laa ya'kuluuna aan cunaynin aطacaama cunto aan cunin kama aanan dhigin ee kuwa cunto cunaanu ka yeelnay wamaa kaanuu mana aynan ahayn khaalidiina kuwa waarayana ma aynan ahayn oo waa dhimanayeen rususha nabiga waa kii lagu yidhi inaka mayitun wa inahum mayituun rususha marka allah wuxuu ka dhigay waa jiranayaan waa dhimanayaan cawaaridda bani aadamka ku timaada waa ku imaanay iyaga keliya maxay dheer yihiin bani aadamkaas kale waxyigay dheer yihiin ninkii intaas aan rasuul ka fahamsanayn hadda waxaa weeyaan qur-aanka ugu filan naqdi iyo wax wax fahamsiiyo dad baa bani aada qaar baa waxay ku leein rasuulka waa dhintay haddii la yidhi ah hadhihin waa dhintay naam waa dhintay caymiya marka rasuulka caymiyay u tahay nebigu inuu dhintay maya naam inaka mayitun wa inahu mayituun allah dhahay rasuulka inuu dhintay de qabrigiisaa la yaqaanaa soo maha naam waa dhintay waa la duugay meeshuu ku duugan yahay la yaqaanaa hadda haddii la yidhaha waa mukaabara marka ma dhimanin nebiga haddii la yidhaha naam bacdi naasna quluwiga inta ka batay bay waxay yidhaahdaan ee rasuulkii ma dhimanin bal wuxuu soo xaadiraa goobaha dadku ay yacnii ku dikriyaan qaarkiis siday u joogaanay u fadhiyaan bay mararka qaar istaagayaan istaaggaas macnaha ku jiro ma fahmaysaanna cabaar bay taagnaanayaan waxbaa la akrinaya waa la fariisana haddana istaaggii macnaha ada xalqadii baa nebigaa soo gelayaa ka dhaadhacsan waana balaada iyo damiinnimo waayo nacam iyo doqonnimo maxaa yeeley haddiiba nebigu uu joogo adduunyadan uu kusoo laabtay ee uu nala joogo salaadda muxuu isaga noo tujin waayey muslimkan iskhilaafsanse masaa-isha diinigaa isku hayo waaba su-aali lahayn waana ka raaxaysa lahayn soo maaha khilaafka dhanba nacam waxyaabahaas marka waa balaado iyo doqonnimo yacni waxaasna doqonnimadana quluwigaa keeno ruuxu haddii uu ku ekaa waayo sharciga maanta dhan un waxaa weeyaan xamaaqaad iyo dabaalnimaa kasoo daahiraysa ayb amaa xadiidka nebigu uu leeyahay ambiyada ina alambiyaaa ambiyadu axyaaun fii qubuurihim ee xadiidkaaba sheegay ambiyadu waa nool yihiin fii qubuurihim waayo laakiin adduunyaday imaadaan ma dhihin xadiidka nebiga sal alla ly slam nolosha ay nool yihiinna waa nolol barzakhi ah oo inaga aanan garanaynin qeybna naga ah mana ahan taas ambiyada keliya xataa shuhadadu waa nool yihiin suuratu aali cimraan sow kuma soo marin bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun waa nool yihiin iyagaba laakiin adduunyada miyay imaanayaan maya adduunya kusoo laaban maayaan ninkii adduunyada ka tago waa ka tegay un adduunyada wamaa kaanuu yani mana aynan ahayn rusushu khaalidiina kuwii waaraya ma aynan ahayn ma waarayninoo waa dhimanayeen iyagaba uma markaa dabadeed sadaqnaa waanu u rumaynay hum ambiyadii alwacda fi lwacdi ballantii baanu ugu rumaynay dhexdeeda ballanqaadkii aan u samaynay waa uga waa uga rumaynay oo waanu u rumaynay faanjaynaa waanu korinay hum iyagii baan badbaadinay iyaga iyo waman ayaanu badbaadinay duul nashaa-u aan doonayno waa kuwii rususha raacaye wa ahlaknaa waanu halaagnay almusrifiina kuwii xadgudbay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ah anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilaykum idinka xaggiina kitaaban kitaab ayaanu soo dejinnay kitaabka oo fiihi dhexdiisa dikrukum sharafkiinu uu yahay afalaa tacqiluuna ma kasaysaanoo marka miyaydnan caqli lahayn oydnan garanaynin maxaa u beeninaysaan sharafowba idin yahay ayb alla wuxuu yidhi uma intaa dabadeed sadaqnaa waanu ugu run sheegnay hum ambiyadii ama rusushii alwacda ay fi lwacdi ballanqaadkii baan ugu run sheegnay sadaqa marka laba mafcuul bay qaadataayo sida caadiga ah mafcu yacni midkood xaraf jar buu ku tallaala sida caadiga ah laakiin hadda wax xaraf jara male labadii mafcuul toosa u qaatay dhowr ficil ayaa jiro sidaasoo kale ah oo iyagu xarafka jar la xadfi karo oo la goyn karo waana samaaci ee qiyaasi ma aha ayb sadaqada marka taasay ka mid tahay afcaashaas marka allah wuxuu leeyay uma markaa dabadeed sadaqnaa waanu ugu run sheegnay hum rusushii alwacda ay fi lwacdi ballanqaadkii baanu ugu run sheegnay faanjaynaa waanu badbaadinay hum rusushii baan badbaadinay iyo waman duul nashaa-u aan dooneyno waman nashaa-uhu iyo kaan inagu dooneyno oo waa dadkii rususha raacay wa ahlaknaa waanu halaagnay oo waa baabi'inay almusrifiina kuwii xadgudbay xadkoodii dhaafay laqad lawallaahi qad xaqiiqeha anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilaykum idinka xaggiina aanu usoo dejinnay kitaaban kitaab kitaabka oo fiihi dhexdiisu uu yahay dikrukum idinku sharafkiina dikrukum laba macnaba waa lagu macneeyay bimacnaa sharafukum wa inahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun kitaab sharafkiinu ku jiraanu idiin keennay ayb iyow sharaf u yahay marka liman itabacahu wacamila bihi waa ninkii raaco ku camal falo macnaha labaadna mujaahid baa wato kitaab ayaanu idiin soo dejinnay kitaabka oo fiihi dhexdiisa dikrukum ay xadiidukum sheekadiinaa ku jirta ayb macnahaas hore ayaase loo badan yahay afalaa tacqiluuna miyaydnan caqli lahayn marka qur-aankan sharaf bauba idin yahay maxaa uga tegaysaan maxaa uga jeesanaysaan mar hadee reer qurayshna de wuxuu u ahaa dabcan maadaama nebigiina iyaga laga soo bixiyey luqadoodiina loogu soo dejiyey haddana inay ka jeestaan iyaga waaa dadka kale wayba kasii xigaanba oo iyaga sharafkooda iyaa ku jiro inay u degdegaan bay ahayd inay ka jeestaan ma ahayn muslimiintana aayaddan waa saameyneysaa dabcan oo oo da dadkii ahlul qur-aanka ahaayo qur-aankii rumaysnaa hadday qur-aanku ka dhar la-aadaan waa dhibaato adoo qur-aankii rumaysan musxafkii madaxa saaranayo dhunkanayo haddana inaad qur-aankii waxba aadan danayneynin inaad barato alfaadiisii macaanidiisii aadan danayneynin uxugun tegaynin oo gartaadii aadan qur-aanka u dhiganaynin oodan ku camalfalaynin ku tadaburaynin cilmiga ku jira aan fiirinaynin sharafkii marka waa iska dayacaysaa ilaahay hadduu kaa dhiga ahlu qur-aan sharafuu ku siiyey wax kale haw hanqaltaagine isaga waa kugu filan yahay ayb oo markaas dee muslimiinta maantana haddaad fiirisaan waa laga sii jeedaa nin walbaa qur-aanku qaab unbaa haddaad isfatashto si unbaad qur-aanka uga hijrooneysaa waqaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi itakaduu hada alqur'aana mahjuuran nin qur-aankii in wuxuu taxkiimkiisu ka tegaya oo ka hijroonayaa mid wuxuu ka hijroonayaa macaanidiisa inuu barto iyo cilmigiisa mid camalkiisiibuu ka hijroonayaa mid inuu isaga daawada ka raadiyo ka hijroonayaa dawo markaan leenahay jirka iyo qalbiga labadan u jeednaa waxaasoo dhan marka qur-aanka iguma filna haddaad tiraa waa ka hijrootay markaa dadka muslimiintana aayaddan si gooni ah bay iyaguna u taabanaysaa afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanaynin oo ydnan caqli lahayn wakam qasamnaa min qaryatin kanat daalimata waansha'naa bacdaha qowma aakhariin wakam imisaa ama badanaa wax badan ayaan qasamnaa aan jejebinay min qaryatin min ahli qaryatin xaal ay yihiin ahlu qaryo dad qaryo dadkeed xaal ay yihiin ayb qaryada oo kaanad ahaad ahayd hiya iyaduba daalimatan mid dulmi fashay dadkeeda dulmi faleh wa ansha-naa waxaanu abuurnay oon amaamudnay bacdahaa qaryadaa gadaasheeda qowman qolo aakhariina oo kale falamaa markii axasuu ay dareemeen ba-sanaa baaskeenna iyo halaageenna markay dareemeen dadkaasi kuwa aan halaagaynay idaa hum waaba iyaga oo minhaa min alqaryati qaryada xaggeeda minhaa min alba'si baaska iyo cuquubada xaggeeda yarkuduuna ka rooraayo waaba iyagooba ka ordaayaba qaryadii markaasaan waxaanu ku nidhi laa tarkuduu ha ordinina warjicuu noqda ilaa maa kii intii ka ah u laabta oo u noqda utriftum la idinkugu nicmeeyey fiihi maaga dhexdiisa iyo wa masaakinikum degmooyinkiinii aada deganaydeen dhexdeeda u noqda lacallakum waxaad mudantihiin tus'aluuna in la idin su-aalo wax la idin weydiiye ayb tahakum iyo marka waxaa weeyaan waa lagu jees jeesayaa nacam adduunyadiinii iyaa la idin weydiinayaayo laabta nacam ee ma fakanaysaan waay nacam wa kam qasamnaa kamtu waa khabariye ay kathiiran waay nacam wa kam badanaa yacni imisaa qasamnaa aan jeb jejebinay wa aslu lqasmi alkasru waa jejebinta shayga markuu jabo marna waa laysku keenkeeni karaa marna waaba isu keen dambe rajo lagama qabo qasmigu marka waa marka aada loogu xeel dheeraado wa kan badanaa yacnii imisaan qasamnaa jebinay oo aan halaagnay macnaha min qaryatin min ahli qaryatin a qaryo dadkeed ah kuwaa oo qaryada oo kaanad ahayd hi ahaatay hiya iyaduba ahayd daalimatan mid dulmi fashay ahayd qaryada iyada dulmi ma gashay waa dadkeedaa dulmiga falay kuwaa marka badanaa qaryo dadkeedu intay shirki iyo dulmi faleen aan halaagnay badnaa wa ansha-naa waxaan aan markaa amaamudnay oo aan markaa abuurnay bacdahaa halaageedii ka gadaale qowman qolo aanu abuurnay aakhariina oo kale yani intaa badanaa arrintaa badnaa qaryo aan halaagnay dadkeedu badanaa oo aan gadaasheed qoom kale ku abuurnay meeshii ayagu ay deganaayeen suuratu waxaan ugu tegi doonaa suuratu lmu'minuun uma ansha-naa min bacdihim qarnan aakhariin quruunan aakhariina iyo ayb qolo markii la halaagaba dad baa haddana lala aas-aasayay kuwaas haddana markay bataan oo ay xumaanta la imaadaan waa la sal jaraya haddana wahaakadaa saasi u socotay falamaa markii axasuu ay dareemeen oy heleen ba-sanaa inaga baaskeenna iyo ciqaabkeenna idaa hum waaba iyaga oo lamaadi jawaabteeda waa idaadaas fujaa-iyada jumlada ay ku jirto idaa hum waaba iyaga oo yarkuduuna ordaayo minhaa min alqaryati qaryada waaba iyagoo ka ordaayo ama minhaa min alhalaaki halaaga waaba iyagoo ka ordaayo inay ka baxsadaan isku dayayo laa tarkuduu waxaanu ku niri laa tarkuduu ama malaa'igtiiba ay ku tiri laa tarkuduu ha ordini ha ordinina warjicuu noqda ilaa maa kii intii ka ah u noqda utriftum la idinku nicmeeyey fiihi maaga dhexdiisa wixii la idinkugu nicmeeyey xoog iyo tirobadni iyo maal iyo ah u laabta bal inay cadaabku wax idinkaga tarayaan wa masaakinikum degmadii aada deganaydeenna u laabta dhexdeeda lacallakum waxaad mudan tihiin oo laga yaabaa tus'aluuna in laydin su-aalo yani ay can dunyaakum adduunyadiina shay-an in wax laydinka weydiiyaa la arkaa wahada calaa sabiili الsukriyati watahakum yani maanta ma fakanaysaan waay bal ordaha baxa aada meeshii aada joogteen iyo meeshii aada deganaydeen iyo xooggiinii bal u laabta waxa idiin taree waxba idinma taraya waayo macnuhu marka qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa hoogeenna ah innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falayoo cibaadada booskeeda boos aan ahayn kuwa dhigay ayaan ahaa ayaanu ahayn innaga famaa zaalad ma aynan ka zuulin tilka taadaas dacwaahum inay tahay qayladooda iyo iyo yacnii dacwada iyo iyo hadalkooda xataa intii jacalnaa aanu ka dhignay hum iyaga xasiidan maxsuudiina kuwa la shafay khaamidiina dansan oo damay ilaa aanu ka yeelnay warkoodii dhammaan calaacalo isku bedelay un markaa dulmi kuwa dulmi falay oo shirki falay baanu ahayn intaa unbau noqday bani aadamku marka mawcidada iyo waanadu waxay wax tartaa inta waqtigeeda uu joogo haddii waqtigeedii la dhaafo bes nin walbaana uga wada rasuulkana sala lla l slam wuxuu leeyahay in allaha tacaala yaqbalu towbata alcabdi ilaahay addoonka towbadiisau aqbalaa maa lam yuqargir inta uusan dhuun yeerinin nafta intaynan halka laxmaha soo dhaafin oo aynan markaa qirqir uusan gaarin qofkii ee markaa kalaxmaha ay naftu dhaafto qeybkii iyo malaa'igtii iyaa la tusayaa salaad dambe iyo yacni tawxiid aad dayacday iyo waxaasoo dhan waxba ku anfici maayaan tawba markaa may ma jiraysa inta ayna naftaadu kalxamaha gaarin unbaad tawbada leedahay de inay siday ku gaarayso iyo waqti ay gaaraysana nin og naguma jiro nin og ma nagu jiro qofku hadduu halkan ka dhaqaaqo baabuur shil baabuur uu ku dhaco waxaa laga yaabaa daqiiqadan daqiiqadda ku xigto inuu iska galaba marka xaalad qarqara uu galo miyirkiiba inuu iska tago intii aada soo samaysataa kugu e uu kugu egyahay marka walidaalika marka taswiifka iyo waa inaan iska ilaalino berriyaad samayn doontaa iyo waqti baad haysataa iyo waad dadaali doontaa iyo maya culimadii hore salafka waxay dhihi jireen inamaa anta bnu yawmika adigu waxaad tahay maalintaadaan unbaad qofkeeda tahay maanta iyo daqiiqadan ibnu saacatika saacaddan hadda aada joogtaa haysataa adiga midda ku xigto adiga gacan kuguma jirto inaad dhun yeerin doontidna ma ogid inaad dhiman doontana ma ogid waxaa ku dambeyn doontana ma ogid marka qofka taswiifka iyo waxyaabaha inuu iska dhaafo hadhow marka saanan ahaa iyo kanay ahayd waxba ma tarayso qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa hoogeenne inaa anagu kunaa waxaan ahayn daalimiina kuwa dulmi falayoo shirki la yimid famaa zaalad ma aynan ka zuulin tilka taadaasi dacwaahum inay tahay cabaadkooda yani yeeritaankooda iyo hadalkooda iyo qayladoodu sidaa inay tahay kama aynan zuulin sidaa markaan leenahay zaalada isimgeedu waa tilkadaas ismu ishaarahaas waayo dacwaahumna waa khabarkii xataa intii jacalnaa sidaas ayaa cabaadkooda iyo warkooda un ou ahaa xataa intii jacalnaahum aanu ka dhignay iyaga xasiidan maxsuudiina kuwa la shafay oo la guray beerta marka balka laga guro wixii dhammaan laga gurto wax waxay noqonaysaa eber oo khaali oo shafan kuwa la shafay oo la guray baanu ka yeelnay khaamidiina oo damay ayb oo dansan oo xarako iyo dhaqdhaqaaq midna aan lahayn wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wamaa baynahumaa laacibiin wamaa khalaqnaa ma anan abuurin asamaa samadii ma anan abuurin iyo walarda dhulkii iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa ah laacibiina inagoo iska ciyaarayno dheeldheelayna ma anan abuurin xaq baan u abuurnay low haddii aradnaa aanu dooni lahayn an natakida inaan yeelano lahwan lahwi inaan yeelano wax lagu daaho wax naftu jeceshahay haddii aan dooni lahayn inaan yeelano lahwigaa marna ilmaa lagu fasiraa marna xaas ayaa lagu fasiraa xaaska iyo ilmaha naftaa iska jecel waa iska lahwi marka ayb latakhadnaa waanu yeelan lahayn hu isaga min ladunnaa ay min cindinaa agteennaan ka samaysan lahayne dhulka kama aanan qaadaneen nasaaradaa waxay yidhaahdaan ciise waa wiil ilaahay waaye bay dhahayaan de maryamna inay dhashaan la ogyahay macnahoodu marka dee ilaahay baa xaas yeeshay marka hadda alla wuxuu leeyahy lahwi haddiiba aan dooni lahayn latakhadnaahu min ladunnaa annagaa agteenna ka yeelan lahayn in kunnaa maa kunnaa ma anaan ahayn faaciliina kuwa sidaa yeelaya maba ahaynba annaga ayb marka in kunnaada lababa waa ku bannaan tahay in bimacnaa maa laga laqbeeyo oo la yidhaha in kunaa haddaan saa yeeli lahayn saasaan samayn lahayn laakiin in kunaa faaciliina maa kunaa faaciliin ma samaynayno arrintaas macnaha labaadna inta in laga wado shardi shardiyadeeda calaa aslihaa in lagu wado ayb oo marka macnuhu ou noqdo latakhadnaahu waxaanu ka yeelan lahayn min ladunnaa min cindinaa agteennaan ka samaysan lahayn in kunaa haddaan anagu nahay oon ahaan lahayn faaciliina kuwii sidaa yeelaya haddaan nahay waxaa la yidhaha marka shayga haddii shardi lagu xiro shardiguna ou mustaxiil iska yahay waa iska mustaxiil isaga oo waxaa la yidhaha maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiilun wixii mustaxiil shay-a lagu xiro mustaxiilaa laga rabaa calaa sabiili lmithaal waxay dadka ku fahmayaan yaanu kusoo dhaweyneynaa qofku haddii uusan rabin inuu deyn ku siiyo maalan iyo wuxuu ku leeyahay shay mustaxiil ah buu ku xirayaa mararka qaaroo wuxuu ku leeyahay waxaa deyn loo ogol yahay keliya haddii uu yimaado sagaashan jir aabbihiis la socdo ama awowgiis la socdo isaga marka muxuu ka wadaa waa mustaxiil in la helo ka rabaa ilaahay agtiisa mustaxiil kuma aha laakiin isagaa agtiisa mustaxiilay ka tahay dayn inaan ku siiyana mustaxiil waayu rabaa inuu dhaho marka yani shaygan haddii marka lagu xiro maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiil de waxaaba mustaxiila ilaahay inuu ilmo yeesho shardigii lagu xiraana waaba mustaxiil isaga laftiisa haddii aan sidaa aan dooni lahayn maba doonin waayo marka inuu ilaahay sidaaba ou doono oo uu markaa yeelo yaa mustaxiil ah low aradnaa wamaa khalaqna asamaa wamaa khalaqnaa ma anan abuurin asamaaa samadii ma anan abuurin iyo walarda dhulka iyo wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa laacibiina inagoo iska ciyaarayno dheeldheelayna ma aanan abuurin ee markaan abuurayna qasad iyo xigmadba aad xeel dheer baan ku ayaan u abuurnay oo ah in ilaahay la caabudo marka adduunkan adugu inaad iska mushaaxdo ood iska shaqo tagto ood soo laabato ood yacni iska raaxaysato calooshaadii aada cunto ku shubto oo farjigaagii aada shahwo ka gudato oo nolosha maaha wax iska ruutiini ah ma aha saa un isaga soconayso saana mid lagu abuuray ma aha noloshuna waa isbedelaysaa allana kuuma abuurin sidaase inaa isaga caabuddow kuu abuuray low aradnaa haddaan dooni lahayn maba doonine an natakida inaan samaysano lahwan inaan samaysano lahwi wax naftu jeceshahay wiil ilmo xaas latakhadnaa waanu waanu ka dhigan lahayn waanu ka samaysan lahayn hu isaga min ladunaa ay min cindinaa inaga agteennaan ka samaysan lahayn in kunnaa maa kunnaa ma aanaan ahayn inagu faaciliina kuwa sidaa samaynaya maba ahaynba bal naqdifu bilxaqi cala albaatili maanta dhan marka xujajkii mushrikiintaa laga jawaaba maxay tahay arrintaa marka xaqii ayaa waxaa lagu tuurayaa baatilkii baatilkiibuu madaxa ka jebinayaa marka bal ee naqdifu waan tuuraynaa bilxaqi xaqii baanu ku tuuraynaa cala albaatili baatilka korkiisaanu ku tuuraynaa fayadmagu waa baa waa burburinayaa hu isaga fayadmagu xaqii waa burburinayaa hu baatilkiibuu burburinayaa faidaa huwa baatilku waaba isaga oo zaahiqun baaba-ayo halaagsamayo walakum waxaa idiin sugnaaday mushrikiin haddaad tihiin alweylu hoog baa idiin sugnaaday iyo ba mimaa kii ayuu idinkaga sugnaaday xaggiisa tasifuuna aada sifaynaysaan ama mimaa tasifuuna min wasfikum tilmaantiina rabbakum rabbigiin aada tilmaamaysaan bigayri sifatihi tilmaantiisa tilmaan aan ahayn aada ku tilmaamaysaan ayaa halaagu idinkaga imaanayaa qur-aanka min shanihi waxay tahay inuu dadka ahlu baatilkaa la doodo walidaalika afkaaraha baatilka in mar walba la naqdiyo oo lagu naqdiyo bilatii hiya axsan si wanaagsan oo cilmi ku dhisan yahay lagu naqdiyo waa dariiqat lqur-aan qur-aanku marka wuxuu sameynayaa waxna dadka waa gelinayaa qalbigooda waxa qalbigooda uu gelinaya waxay tahay waa wixii fitradooda iyo qalbigooda uu aqbalayay rabbigii idin abuuray caabuda rasuulkaan idiin soo diray raaca waa lagu abuurayaa waxyaabahaas caqiidadaas waxyaabana waxaa la rabaa qalbigoodaa laga saaraya shubhada marka qalbigu waa daciif haddaan shubhada marka aan la bayaaninin qalbiga waa iska waa iska qaadanayaa si markaa xujadu u ooganto aad buu qur-aanka ugu dadaalaa inuu mar walbo shubahda iyo meesha mugdi ka imaan karaba inuu la dagaalamo ayb horena waa usoo marnay wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin walidaalika qur-aanku uma dul qaado karaan dadka ahlu baatilka ma u dul qaado karaan maxaa yeelay si wuxuu u hadlayaa xujana waa ku hadlayaa iyo gar iyaga shubahadooda waawaa naqdinayaa mulxidku ama zamankan ha joogo ama zamankii hore ha joogo qofka qur-aanka fahmo min khilaali lqur-aan iyo xujajka qur-aanigabuu kula daga ayaa lagula dagaalamayaa caqiido kastoo xun ayb culimadeenii horena saas unbay samay jireen haddii marka laakiin la yidhaahdo yaan meesha bugtaa yaan la taabanin ama yacni dadku nin walbaa wixiis ha iska wato shib ha la yidhaahdo dadka caamada ah ee ama masaakiinta ah quluubtoodu hadday shubahdaasi gasho yaa loo haystaa ninkii cilmi lahay baa loo haystaa oon sheegin leanna ilaahay culimada wuxuu kula ballamay inay bayaaniyaan wixii xaq ah ayb haddii marka baatilkii uu hirgalo iyaguna ay aamusaan waa khatar weliba xujada muqnicada waa ka muhiimsan tahay dagaalka ogaadan ayb oo qofku marka qur-aan yacni nebigu sal ll ly slama muxuu ku dagaalamayey mushrikiintana uu kula dagaalamayay waqtigii maka la joogay oo seefna uga darnaayna qur-aanka fii suurati lfurqaan aan ugu tegi doonaa falaa tuطic اlkaafiriina wajaahidhum bihi jihaada kabiira qur-aanka kula dagaalan dagaal weyn kula dagaalan marka qur-aanka xujajkiisana waa lagu dagaalamayaa bisayfi walbayaan labada marka dagaalba waa lagu waa yani qofka muminka wuu ku dagaalamayaa ayb kaasna wixii markaas gardarra lasoo taagan ee xujadu ay qancin weysay waaye asalka laakiin waxaa ah xujada inay wax qanciso qofku haddii laakiin uunan cilmi lahayn ama xujo wax qancisaa aanu haynin markii meel dooda la yimaadaba waxaa laga yaabaa ama gaalku inuu isla sii weynaadaba ayb alimaam ibnu lqayim kitaab leyraa wuxuu u qoray hidaayat lxayaara fi ajwibati as'ilat alyahuudi waannasaara mid marka yahuudi ama nasraani ah baa dhowr su-aal buu keenay toddoba su-aal meelahaas ayuu islaamka ku keenay iyo qur-aanka markaasuu wuxuu yidhi ha iga soo jawaabaan muslimiinta nin malaha marka aan cilmi badan lahaynoo uun seef iska wata markaas ayaa ninkii intuu qaabil maagay baa marka xujo iyo wax uu keeni waayey ayaa wuxuu yidhi waa ku dilayaa markaasuu kii gaalka ah marka yidhi haddaanba ogaadayba diinkan muslimiinta diinkooda xoog unbuu ku faafaye xujo dadka qanci kartaa maba haayaan buu is yidhi markaasuu alimaam ibnulqayim wuxuu damca markaa kitaabkaabuu qoray markaasuu aada ugu jawaabay su-aalihiisii marka xataa wuxuu jawaabta ka keenay bayballadooda ayaga kutubahooda wax aynan ka aqooninbuu xataa u keenay markaasuu yidhi waana u dhiibay waa kan jawaabtii buu yidhi su-aalihii nacam marka dad waxaa la rabaa islaamka yacni si fiican u mateli karo nacam oo cilmina ule diinka ilaahay fahamsan qur-aanka iyo sunnada caqlina ilaahay uu siiyayo xujajka siday u kala horeeyaan iyo qaabkeeda kala kala maamuli karo dadkaasaa islaamka si dhaba u mateli kare wa ilaa qof iska jaahila waxba ma mateli karo islaamka uun bar madow unbuu ku noqonayaa wax kale ku noqon maayo ayb marka alla wuxuu leeyahay bal ee naqdifu waan tuuraynaa bilxaqi xaqi ayaanu tuuraynaa cala albaatili baatilka korkiisa aanu ku tuuraynaa fayadmagu xaqi waa burburinayaa hu baatilkii buu burburinayaa ayb oo waxaa la yidhaahdaa mathalan shajahu shajatan ablaga dimaaqahu hebel hebel ayuu daqray daqar uu maskaxda gaarsiiyey faydmaquhu maskaxdaa dimaaq la yidhaahdaa nabarka markuu madaxa inta ka tago maskaxda uu galo tago ayaa la yidhaahdaa marka macnuhu waxay tahay baatilka salkiisa ayuu tegayaa w burburintu ay tegaysaa fa idaa huwa waaba isagoo baatilkii zaahiqun haalikun mid baaba-aya ah walakum waxaa idiin sugnaaday alweylu hoog ayaa idiin sugnaaday mima tasifuuna min wasfikum ayuu idinkaga sugnaaday tilmaamitaankiina rabbakum rabbigiin aada ku sifaynaysaan bigayri sifatihi marka ilaahay wuxuuna lahayn ama isku tilmaamin in lagu tilmaa in qofka uu ku tilmaamaa waa dembi weyl iyo halaag buuna ka qaadayaa iyo dhibaato ayb tii uu isku sugayna inaad inkirtaana waa la mid nacam wixii ilaahay qur-aankiisa isaga isku sheegay oo nebigiisii ku sheegay haddaad tiraa maya ilaahay kuma tilmaanna waa khatar midaan alla uunan isku tilmaamin haddaad ku tilmaantaana waa khatar jawhar iyo carad iyo wax aan jirin oo qur-aan iyo sunna aynan sheegin haddaad ku sifayso waxaan baad soo gelaysaa waa dadkan marka halaaga uu u sugnaanayo yaad ka mid noqonaysaa walahu man fi الsamaawaati wاlardi waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun idinkan alla diidaayo alla wuxuu leeyahay haddaad idinku rabbi diideen wax ilaahay caabudo alla ma weynin walahu walilaahi alla unbuu u sugnaaday man duul fi samaawaati samaawaat ku sugan waalardi dhulka dhexdiisa ku sugan iyo waman duul cindahu ilaahay agtiisa kuwa ah waa malaaigtii laa walahu waa jumla mustanafa cafwan walahu welilaahi alla unba usugnaaday man ayaa usugnaaday duul fi samaawaati ku sugan samaawaat iyo walardi dhulka dhexdiisa ku sugan waman duulka makhluuqa cindahu alla agtiisa ahaaday waa malaa'igtii laa yastakbiruuna ka santaagi maayaan can cibaadatihi alla cibaadadiisa ka santaagi maayaan walaa yastaxsiruuna mana ka go-ayaanoo ma noogayaan ka noogi maayaan yusabixuuna alleyla yusabixuuna way nasahayaan allaha allay nasahayaan oo ceeb ayay ka hufayaan alleyla fi leyli habeenkii dhexdiisa wanahaara iyo maalinka fi nahaari maalinta dhexdeeda habeen iyo maalin rabbi bay u tasbiixsanayaan laa yafturuuna ma daalayaan oo ma ka noogayaan marka haddaad idinku diideen malaa'igtaaba ilaahay cibaadadiisa u taagan xaggay xagga aan uga dhaqaaqaynin marka idinka maxaa laydinka rabaa makhluuq idinka idinka weyn yaa rabbi mar kasta caabudaya malaa'igtana de tiradooda alla garanayo un axaadiistu marka waxay tilmaamaysaa yacni beytulmacmuurka intaas oo yacni malag ayaa soo maraysa toddobaatan kun oo sujuudsan marka ay ka baxaanna waxaa ugu dambayso maalin markaas aakhiru cahdihim buu noqonayaa mar kastana waa camiran yihin marka malaa-igta ilaahay de wax la xisaabi karaba maaha ayb xadiidkiina waa to ahaa adat isamaawaatu waxuqa lahaa an taida samaawaadkii baa jiiq jiiqleeyeen waxuqa lahaa an taida waana loo gar siiyey samadu inay jiiqjiiqleyso xaqay u leedaho gar bay u leedahay maa fiihaa mawdicu sujuu meel lagu sajuu meel lagu sujuudaa ma ahaanin samada dhexdeeda ilaa wamalakun saajidun ilaa malag baa ku sujuudsan marka samadii meel ma taaka samadii maaha ilaa malag baa ku sujuudsan de ilaahay marka wax caabudo ma weynin waa haddaa idinku diidan tihiin walahu walilaahi allaunba usugnaaday man baa usugnaaday fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo walardi dhulka dhexdiisa ahaaday waman duul cindahu alla agtiisa ahaadayna laa yastakbiruuna ka santaagi maayaan oo malaa'igtu ka santaagi maayaan can cibaadatihi alla cibaadadiisa walaa yastaxsiruuna mana noogayaan oo ka go-i maayaan yusabixuuna alleyla habeenkii bay u tasbiixsanayaan alle iyo wanahaara maalinkii alleyla marka waa daraf darafkana fii baa ku qadaran dabcan habeen iyo maalin dhexdooday u tasbiixsanayaan laa yafturuuna ma daalayaan oo ma noogayaan am itakaduu aalihata min alardi hum yunshiruun am itakaduu bal e waa marka amtu waa munqaica midii ahayd am bal e atakaduu ma waxay ka dhigteen ay samaysteen oo yeesheen aalihatan macbuudyaal miyay yeesheen min alardi aalihada oo min alardi dhulka xaggiisa ka ahaadeen hum iyagu aalihadaa markaa yunshiruuna ay nooleynayaan marka oo iyagu dadka ay soo nooleynayaan yacni sidaa ma yeelin weyna ilaahyada ay caabudayaan kuwo wax nooleynaya maaha marka am itakaduu amti munqadican ka dhignay amta munqadica marka laga dhigo waa bimacnaa bal hamsadeedana waa lasoo qadarayaa hamsadaa marka hamsatu istifhaamka noqonayso iyo itakada oo hamsadeedu ay ahayd hamsatu wasli mid baa dhacaysa marka midii wasligaa dhacayso tii istifhaamkaa baaqi noqonayso hamsadu marka hamsatu qadci bay isku bedelay marka am itakaduu bal e atakaduu baa la dhahayaa marka itakaduu ma noqonayso marka am bal e atakaduu aattakaduu bay ka dhigan tahay marka aattakaduu oo kale attakaduu miyay samaysteen aalihatan macbuudyaal miyay samaysteen macbuudyaalka oo min alardi dhulka ka ahaadeen xaggooda dhulka xaggiisa ka ahaadeen waa asnaamta iyo waxa ay dhulka korkiisa ku caabudayaan hum iyagu markaa aalihadu yunshiruuna ay nooleynayaan iyaga marka ay soo nooleynayaan oo wax dilayaan oo ilaahyo sidaa miyay dhulka ka samaysteen istifhaamkuna macnihiisu waa inkaari maya kama samaysanin maya maynan ka samaysaninoo mushrikiintii carabta ilaahyada ay caabudayeen inaynan wax noolay karin waxna dili karin way ogaayeen kuwa marka wax nooleeyo maynan samaysanin ee haddaynan samaysanin kuwa wax nooleeyo ee cibaadadooduba waa baatil marka eber iyo maxaa yeeley cibaadada waxaa astaahilo axadkii wax nooleyn karo wax dili karo wax soo bixin karo midna marka maaha ayb low kaana fiihimaa marka hum yunshiruuna ay yuxyuuna iyaga miyaa marka aalihadaa wax nooleynayso miyay samaysteen ma samaysanin low kaana fiihimaa aalihat ila allahu lafasadataa fasubxaana allahi rabi اlcarshi camaa yasifuun macbuud macbuudka dhabtaa inuu hal yahay ayaa si caqli ah loo tusaa dadkii baa loo tusaaleynayaayoo alla wuxuu leeyahay low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa fi samaa'i waalardi dhul iyo cir dhexdooda aalihatun macbuudiyaal hadday ahaan lahaayeen badan ila allaahu macbuudiyaalkaas oo ila allaahu gayrullaahi ilaahay geyrkiis ah lafasadataa way fasaadi lahaayeenoo way baabi'i lahaayeen dhul iyo cir labaduba fa subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan rabilcarshi carshiga rabbigiisaa nasahan camaa kiibuu ka hufan yahay yasifuuna ay rabbi ku sifaynayaan laa yus'alu lama su-aalayo alleh camaa waxa yafcalu ou samaynayo lama su-aalo wahum iyagu yus'aluuna waa la weydiinayaa dadkiina am ittakhaduu anbal eh attakhaduu miyay samaysteen min duunihi alla sokadiisa aalihatan macbuudyaal miyay samaysteen ma samaysanine yani aalihatan macbuudyaal miyay samaysteen tan inkaari maahane qul waxaad tiraahdaa haatuu lakaale la kaalaya burhaanakum xujadiina xujada macbuudyaal kale aada ku samaysan kartaan keena labadaba xujo caqligana lama heli karo caqli nadiif oo saliima xujo naqli ana oo in ilaahay shirki loo sameeyo lama helayo haadaakani dikru man xadiidu man qolo sheekadood weeyaan laga sheekaynayo maci aniga ku macayga ahaadeen dadka ila jira sheekadooda waayo qur-aankan oo sheekadoodiiba iyo xaalkoodiibuu ka sheekaynayaa iyo meeshay ku dambeynayaan iyo sida ay noqonayaan iyo wadikru man qolo dikrigood iyo sheegitaankooda weeyaan qabli aniga iga horreysay oo sidii loo halaagay iyo waxaabuu ka sheekaynayaa bal ee akharuhum badankood laa yaclamuuna ma garanayaan alxaqa xaqa fahum iyagu mucriduuna kuwa sii jeedo weeyaanu xaqa kasii jeedo alla wuxuu leeyahay low kaana fiihimaa aalihatun haddii dhulka iyo cirka aaliha tacadudo oo badan dhul iyo cir ay ku jiraan dhulkan iyo cirkan haddii dhowr ilaah dhexdooda uu yahay oo ilaahyaalku ay badan yihiin la fasadataa dhul iyo cir nidaamkooda waa baabi'i lahaayo waa fasaadi lahaa sababtoo ah waxaa caqliga lagu og yahay liannanaa naclamu ana araciyata raciyadu tafsudu way fasaadaysaa bitadbiiri malikeyni laba boqor hadday hal magaalo maamulaan maamulkaas inuu fasaadayo hallaabayo waa caqli ahaan waa ognahay iyo tajribada iyo waayo aragnimadeenna waa ku garan karnaa dhulkan iyo cirkan iyo waxa ku dhex jiro maamul badan u baahan oo magaaladan ka maamul badan ee see ilaahyo badan ay uga jiraan haddana fasaad iyo yacnii burbur iyo baaba ay uga nabad gashay yacni male waa hal ilaah inuu yacni koonkan hal macbuudoo dhaba inuu jiro dhul iyo cir hal macbuud uu leeyahay waxaa ku tusaya marka nidaamka nidaamkan taxan ee aan iskhilaafaynin oo dhulka iyo cirka ay ku socdaan ayaa ku tusaya oo ilaa hadday ilaahyadu badnaa lahaayeen ayaga ayaa isdagaali lahaa yacni markaasaa dhulka iyo cirkaba nidaamkoodu uu hallaabi lahaa suuratu lmu'minuunna alla arrintaas oo kale waa uga hadlayo ma itakhada allaahu min waladin wma kana macahu min ilahin ida ladahaba kulu ilahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacd way isdagaali lahaayeen oo midkood ka kale ka kor noqon lahaa waa isdili lahaayeen haddii magaalo ama yacni meel loo sameeyo laba maamule meeshaasi ma hagaagaysa sina ku hagaagi mayso marka waxaa laleeyahay dhulkan iyo cirkan hal maamul buu ku socdaa idan macbuud yaal badan ma jiraane hal macbuudo xaqa baa jiro kaa marka rumeeya waa xujo marka caqli oo tamaanuc iyo uu ku jiro low kaana haddii uu ahaan lahaa fiihimaa ay fi الsamaaءi wاlardi dhul i cir dhexdooda aalihatun ilaahyo badan oo tacadudo ila allaahu ilaadan bimacnaa marka geyr ayay la micno tahay sifo waayo marka luqa carabiyo fasiixo shawaahid badan lehna way tahay aalihadaa laga sifeynaa marka fii maxalli rafcin bay taagan tahay marka ilaada ayaa bimacnaa geyr wadata mar hadday bimacnaa geyr ay wadato wax ka dambeeyo waa saasoo kaleu noqona macnuhu marka wuxuu ka dhigan yahay low kaana fiihimaa dhexdoodu hadduu ahaan lahaa aalihatun macbuudyaal dhul iyo cir dhexdooda haddii aaliha badan uu ahaan lahaa aalihadaasoo ilallaahu hayrullaahi aan alla ahayn yani ilaah keligii aanu ahayn oo ay ilaahyo badan ahaan lahaayeen la fasadataa way fasaadi lahaayeen oo dhulkii cirkibaa fasaadi lahaa nidaamkoodiibaa isbaraanbari lahaa fasubxaana allaahi allah nasahan oo ceeb ka hufan rabbi lcarshi carshiga rabbigiisa ceeb ka hufan camaa ayuu ka hufan yahay kii xaggiisa yasifuuna ay sifaynayaan laa yus'alu lama su-aalo camaa yafcalu wuxuu alla samaynayo sababta aan alla loo su-aaleynin waa maxay liqudratihi awoodiisa walicilmihi cilmigiisa waliraxmatihi naxariistiisa iyo walixikmatihi xikmadiisa yacni ilaahay wax lama weydiiyo macnaha ku jiraa waxa uu yahay awood horta cid ku dhan ma leh cid dhihi kartaa maxaad saan u samaysay ma jirto awood wax ku dhan alla ma leh haddana isagoo awood leh miska samaynayaa wuxuu rabo xikmad la-aan maya waxaan ilaahay loo dhihi karin oon wax loo su-aali karin lixikmatihi waxaan uu sameynayo alle xikmad baa ku jirta xikmaddaasna dee qaarkood in badan waxaa laga yaabaa basharku inaanay fahmayninba mar dambe un ama inay gartaan ama intooda wax badan aanay ka garanaynin marka ilaahay aayaddan marka qadarkana xujay u tahay qolooyinkan qadariyadaana marka waxay ku tahay naqdi leanna iyagaa waxay isweydiiyaan ilaahay muxuu gaalka gaal uga dhigay muxuu kan kale uga dhigay muumin muxuu uga dhigay lama su-aalayo ilaahay waxaan loo su-aalaynin isaga qudradiisa ayaa yacni awooddiisaan lagu su-aalaynin cilmigiisa kan iimaan maxal uma aha maalan kan iimaanuu maxal u yahay isagaa og alla walixikmatihi kan wuxuu gaal uga dhigay kan muumin buu ka dhigay xikmad baa ku jirta nacam sidaa baan marka lagu su-aalaynine macnuhu keliya un maaha ilaahay dadka waa ka awood badan yahay bis ma aha mararka qaar baa qof awoodda keligeed oo xikmadi markay ka maran tahay ammaan ma aha awood keligeed oo xikmad ka maran ammaan ma noqonaysa oo maalan qofkan dictatoor wuxuu rabo iska sameeyaa awood buu haayaa maxaad waxaan u samaysay lama dhihi karo laakiin dadka haddana maca dalika fii nufuusihim maxaa ku jirana war ninkan xikmad la-aanta wax iskaga burburinayo oo wax qarribayo un maanta dhan oo ninkaani nin doqona oo waxaa weeyaan ummadda laynayo wax burburinayo un waayaa la dhahaa waxaa marka looga aamusan yahay cabsi baa laga qabaa laakiin dabaal inuu yahay oo doqon uu yahay waa la arkaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala marka la leeyahay waxba lama su-aalo waxaan loo weydiinaynin awooddiisa iyo xikmadiisa waxaan uu sameynayo alle xikmaduu ku sameeyaa marka lama su-aali karo xikmadiisuna waa baaliqa way xeel dheer tahay laa yus'alu lama su-aalayo camaa waxaa yafcalu uu sameynayo alle wahum iyaga yus'aluuna waa la weydiinayaa dadka am itakaduu bal e itakaduu miyay samaysteen min duunihi alla sokadiisa aalihatan macbuudyaal miyay ka samaysteen qul waxaa tidhaahdaa haatuu burhaanakum xujadiinii keena oo la imaada marka istifhaam tawbiiq iyo inkaar isugu jira qul waxaa tiraa haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiina la kaalaya haadaa kan oo qur-aankan ah dikru man qolo yacni qisooyinkooda sheegitaankoodii waayo maci aniga macayga ahaaday oo kuwan ila jiro tawaabtooda iyo sida yacni xaalkoodu noqonaya iyo waxaas ayaa lagu dhex sheegay qur-aankii wadikru man iyo qolo qisooyinkooda ayuu ka waramayaa sheegitaankoodii weeyaan qabl min qabli aniga iga horreeyey bale akharuhum badankood laa yaclamuuna ma garanayaan alxaqa xaqa ma garanayaan fahum iyagu mucriduuna kuwa sii jeeda oo kuwa markaa xaqa ka sii jeedsanayo weeyaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed